wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka maamulka somalilan doctor xuseen bashiir xirsi ayaa xariga ka jaray isbitaalka degmada qori nugud ee gobolka togdheer isbitaalka oo dib u diyaatir iyo ballaarin lagu sameeyey ayaa munaasabadda xariga looga jarayay waxaa goobjoog ahaa wasiiro ka tirsan maamulka somalilan agaasimayaal iyo maamulka gobolka togdheer iyo ka degmada qori nugud doctor axmed saki maxamuud jaamac agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka maamulka somalilan ayaa ugu horreyn ka hadlay munaasabadda xirig jarka reer qorinugud waxaan ugu ballan qaadaynaa ka wasaarad ahaan waxa ay keensadeen inaan wax ugu dari doonno wasaarad ahaan inaanu la shaqayn doonno si dhow la shaqayn doonno annagoo dareensan duruufta ay ku nool yihiin maanta maalin ka duwanna aan halkan isugu nimaadno inagoo horumarkeeda ka shaqaynayna cisbitaalkuna isagoo intan ka ballaadhan aynu ilaahay ka rajaynay in isugu nimaadno wixii ballanqaada iyo sidii uu shaqayn doono cisbitaalku maadaama madaxay ugu sarreeyey wasaaradda wasiirka uu joogo isagaan u dayn doonaa si gaara waxaan ugu mahadnaqayaa guddoomiyaha xisbiga muxaafidka waddani oo runtii isagu qayb weyn ka qaatay qayb libaax leh wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka maamulka somalilan doctor xuseen bashiir xirsi ayaa sheegay in wasaarad ahaan ay ka go-an tahay horumarinta goobaha caafimaadka ka wasaarad ahaan runtii annagoo ka duulayna fulinayna amarka madaxweynaha iyo ballanqaadyadiisii inaannu ballaadhinno adeega caafimaadka shaqaalaha wixii aan bayrool ku jirin bayrool baanu raadinaynaa wixii guna u baahanna gunaanu raadinaynaa dawooyinka iyo sabalaygay noqotay waan ballaarhinaynaa waana soo kordhinaynaa mashiinnada wax lagu baadho kuwaana insha allah waan ku soo darana waan keenaynaa dib u diyaatirka iyo ballaarinta lagu sameeyey isbitaalka degmada qorilnugud ee gobolka togdheer ayaa door muhiima ka qaadan doono sidii oo isbitaalka u dabooli lahaa baahiyaha dhanka caafimaadka ah ee ka jira degmada